بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa canow wanaagsan dhammaanteen meel kastooo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacaddu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada caalamulyoum qodobada aad barnaamijka ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah soo bandhigid lagu sameeyey qodobada uu buutin ku xidhay joojinta dagaalka yukrain inta uu socday wadahadalladii uu alaaska kula yeeshay trump bakistan oo bilowday inay hubayso ciidanka militariga suudaan iyo hubku kacaya wax ka badan hal bilyan oo dollar oo lagu wareejinayo cabdilfataax al burhaan aasaasihii black water oo mar kale daaha ka qaaday shirkad cusub oo bixisa calooshood u shaqaystayaal ku kala firirsan daafaha dunida iyo maraykanka oo joojiyey booqashada gudaha khaza xayiraadna ku soo rogay fiisaha dadku ay ku gaari karaan halkaasi haddaba caqabad intee la-eg ayay tani ku keeni kartaa muslimiinta marinka ku nool waxaan sidoo kale barnaamijka intuu socda aan ka barnaan doonin xalqadii kow iyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiimu yembaqii an tusaxax waa mar kale iyo caalamulyow
أرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غوانيها waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoum oo sida hordhaciisaba aad ku maqlayseen aanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin soo bandhigid lagu sameeyey qodobadii buutin uu ku xidhay joojinta dagaalka ka socona yukrain intii uu socday wadahadalladii uu alaaska kula yeeshay madaxweynaha maraykanka ee trump iyo dhanka kale bakistan oo bilowday inay hubayso ciidanka militariga suudaan iyadoo hub ku kacaya wax ka badan hal bilyan oo dollar lagu wareejinayo cabdulfataax al burhaan qodobadaas iyo kuwo kale waxaan ku eegaynaa xubinta wargeysyada waxaa halkan ka soo jeedinaya ilyaas cabdulaahi faysaleed baad u mahadsan tahay waxaan ugu horrayntii xubinta ku bilaabaynaa soo bandhigid lagu sameeyey qodobada uu buutin ku xiray joojinta dagaalka yukrain intii uu socday wadahadaladii uu alaska kula yeeshay trump haddaba ma sidii la filayey mise si ka duwan wargeyska the straits times ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa saacadihii lasoo dhaafay shaaciyey qodobo dhowr ah oo muran badan dhaliyey oo uu ka dhawaajiyey madaxweynaha ruushka valadimir putin kuwaasoo uu ku xiray joojinta dagaalka yukrain waana intii wadahadallada uu la lahaa donald trump waxay saxiifaddu leedahay shuruudahan putin uu soo bandhigay waxay muujinayaan in moscow ay diyaar u tahay wadaxajood lagu soo afmeero dagaalka balse waa haddii la aqbalo dib u habeyn ballaaran oo lagu sameeyo siyaasadda dhuleed ee ay isku hayaan labada dhinac middan oo saameyn ballaaran ku yeelan doonta mustaqbalka yukrain shuruudda koowaad ee uu soo bandhigay valadimir putin waa in ay ka bixi doonaan qeybo yar oo ka mid ah gobollada qaar kiyef iyo sumya sidoo kalena yukrain laga doonaya in iyaduna ay wareejiso gobollada duniski iyo laxaniski waxuuna ruushku sidoo kale ballan qaaday in uu joojin doono duulaanka uu ka wado gobollada kherson iyo zabarojiya shuruudda labaad ee ay soo bandhigtay xukuumadda moscow waa in yukrain iyo reer galbeedka ay si rasmi ah u aqoonsadaan in jasiiradda alqiram ay tahay dhul ka mid ah ruushka arrinkan ayayna xukuumadda kiyef si rasmi ah uga soo horjeedaa tan iyo sannadii shuruudda saddexaad waa putin in uu diiday in yukrain weligeed ay qayb ka noqoto gaashaanbuurta nato balse waxaan ogolaan karnaa ayuu yidhi in la siiyo yukrain damaanad qaad amni oo ay ka helayso ururo kale oo aanan ahayn kan gaashaanbuurta nato shuruudda afraad ruushku waxa uu doonayaa in ugu yaraan qayb ahaan laga qaado cunaqabateennada dhaqaale ee caalamiga ah ee lagu soo rogay tanii markii uu bilowday dagaalka yukrain bishii februari shuruudda shanaad ee uu soo bandhigay valadimir putin waa in uu dalbaday in luqadda ruushka ay noqoto midda koowaad ee looga hadlo gudaha dalka yukrain iyo in xorriyad buuxda la siiyo kiniisadda orthodogiska ee ku taalla gudaha dalka yukrain taasoo qayb ka ah awoodda dhaqandhaqaale iyo saameynta siyaasadeed ee ay moscow doonayso in ay ka samaysato gudaha dhulka waddankan shuruudda lixaad ee ugu dambeysay islamarkaana loo arkay goodis buuxa oo ka yimid dhanka ruushka waa in putin uu si cad u sheegay inaysan jiri doonin xabad joojin deg deg ah oo la sameeyo ilaa shuruudahan shanta ah ee kore si buuxa loo dhammaystiro taasoo ka dhigan in dagaalku uu sii socon doono ilaa laga helo xal siyaasadeed oo dhammaystiran waxay gunaanadkii warbixintu leedahay shuruudahan uu soo bandhigay madaxweynaha ruushka dhammaantood waa kuwo culus oo ka fog filashadii reer galbeedka taasina waxay ka dhigan tahay in waddada nabadda lagu heli karaa ay weli tahay mid fog oo qardajeex ah dowladda bakistan oo bilowday in ay hubaysay ciidanka milatariga suudaan iyo hub ku kacaya wax ka badan hal bilyan oo dollar oo lagu wareejinayo cabdilfitaax al burhaan haddaba yaa tallaabadan ku wehelinaya xukuumadda islaamabad wargeeska the khayber mail iyo kuwo kale oo ka soo baxa dunida daafaheeda ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay si wadajir ah u daabacayeen tallaabo ay qaaday dowladda bakistan taasoo ah in ay hubeynaysa milatariga suudaan waxaana ugu horreyntii lagu bilaabay saxiifadda warbixinteeda tallaabo milatari oo weyn ayaa laga qaaday afrika kadib markii ay suudaan iyo bakistan qalinka ku wada duugeen heshiis difaac oo ku kacaya lacag gaaraysa ilaa hal dhibic shan bilyan oo dollar waxay warbixintu leedahay marka laga hadlaya dhanka xukuumadda milatariga ee khartuum waxaa heshiiskan horboodayay saraakiil sare oo ka tirsan milatariga suudaan oo uu ku jira taliyaha ciidanka cirka waxaa midda loola gol leeyahay ayay warbixintu leedahay si milatariga suudaan looga saaciday in uu noqdo gacanta sare ee dagaalka ay kula jiraan maleeshiyaadka janjawiidka heshiiskan waxaa ku jira hub iyo qalab milatari oo culus dowladda shiinahana waa midda gadaal ka taagan bakistan islamarkaana fangareen ahaan kala qayb qaadanaysa heshiiskan ay xukuumadda islaamabad la gashay cabdilfitaax al burhaan ilaa shan ka mid ah diyaaradaha ciidanka ayaa lagu wareejinayaa milatariga suudaan laba nuuc oo ka mid ah diyaaradahan waxaa laga siinayaa min konton xabbo hal ka mid ah waxaa laga siinayaa boqol iyo konton labada kale ee soo hartana waxaa laga siinayaa min toban iyo labaatan taasoo ka dhigan in alburhaan uu mar qura gacanta ku dhigayo diyaarado ciidan oo gaaraya ilaa laba boqol iyo siddeetan xabbo sidoo kale waxaa meesha aanan ka marnayn qalabka milatari ee lagu wareejinayo ciidanka milatariga suudaanna qayb ka ah matoorada diyaaradaha dagaalka ee m i g labaatan iyo kow kuwaasoo laga keeni doono dal ka baxsan bakistan iyo shiinaha waxaa sidoo kale meesha aanan ka marnayn ilaa boqol iyo konton gaari kuwa gaashaaman ah oo noocoodu yahay s i v mohafis nidaamyada difaaca hawada ee shiinuhu uu soo saaray ee h q nine iyo h q six ayaa iyaguna qayb ka ah qalabka milatari ee lagu wareejinayo ciidanka cabdilfitaax al burhaan warbixinta saxiifadda oo sii socota ayaa lagu yidhi inkastoo heshiiskan dhaqaale ahaan uu yahay mid culus haddana waxa uu si aad ah u kiciyey su-aal ah halka ay ka timid maalgelinta intaan la eg taasoo muujinaysa in dagaalka suudaan uu leeyahay faragelin caalami ah oo si qoto dheer u taabanaysa labada daraf waa r s f iyo milatariga suudaane falanqayaashu waxay aaminsan yihiin ayuu sidoo kale wargeesku leeyahay in heshiiskan uu calaamad buuxa u yahay in alburhaan iyo xukuumaddiisu ay ka go-an tahay in xal deg deg ah ay ka gaaraan dagaalka ay inta muddada ah kula jiraan r s f xal si deg deg ah lagu raadiyana waxa uu halis buuxa ku noqon doonaa mustaqbalka dalka iyadoo hubkan casriga ah uu kordhin doono laynta shacabka waddankaas ku nool oo wakhti xaadirkanba wajahayo xaalado nololeed oo si aad ah u liita aasaasihii black water oo mar kale daah qaaday shirkad cusub oo bixisa calooshadushaqaystayaal ku kala firiirsan daafaha dunida haddaba halis intee leeg ay gaarsiisan tahay wargeeska wall street journal ayaa daah qaaday in ereg brins oo ah aasaasaha shirkaddii black water uu dib ugu soo laabtay dunida calooshad ushaqaystayaasha isagoona aasaasay shirkad cusub oo uu hubiyey magaca victos global shirkaddan ayaa hadda ka howlgasha latiin america iyo afrika iyadoo bixisa ciidan aanan rasmi ahayn oo calooshad ushaqaystayaal ah balse ku daaban dowladaha waaweyn sida maraykanka oo kale warbixintu waxay sheegaysaa in ereg brins markii uu iska iibiyey shirkaddii black water sanadkii laba kun iyo toban uu hadda isku dayay in si aad ah oo u ballaariyo saameynta shirkaddan cusub iyadoona durbadiiba ku xoogeysatay dalalka bayru ekwador jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo iyo hayti waxayna bixinaysaa sida uu ka dhawaajiyey adeegya ay ka mid yihiin la dagaalanka kooxaha hubaysan ilaalinta goobaha macdanta iyo xitaa adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee hubaysan heshiiskii ugu weynaa ee ay dhowaan qalinka ku duugtay shirkaddan waa mid ay la gashay dalka hayti kaasoo qiimihiisu ugu yaraan uu yahay toban milyan sanadkii waxuuna dhigayaa in kooxdan ay adeegsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay kooxaha burcadka uga hortagto shirkadda victos global waxay sidoo kale heshiis la gashay dowladda kongo halkaas oo ay ciidamadan calooshadu shaqaystayaasha ah u wakiilatay goobaha ay ku keedsan tahay macdanta muhiimka ah waxaa sidoo kale soo baxaya ayay saxiifaddu leedahay xogo hoose oo tibaaxaya in sidoo kale ciidankan ay ilaalin doonaan madaxtooyada xukuumadda kinshasa waxaana gunaanadkii aasaasaha shirkaddan sheegayaa in ujeedkoodu yahay in ay buuxiyaan firaaqa amni ee ay samaysay dowladda maraykanka iyo siyaasadda cusub ee donald trump marka laga hadlayo daclada dunida maadaama trump halhayskiisu uu noqday amriika awalan middan oo loo fasirtay in victors global aysan waxba dhaamin black water islamarkaana aysan sinabo uga baxsanayn marka laga hadlayo dhiigicabnimada iyo dhibaatooyinkii ay ka geysatay gudaha dalal ay ka mid yihiin ciraaq afghanistan iyo xitaa soomaaliya guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta uga baxeynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan aad ayuu u mahadsan yahay eliyaas cabdulaahi ayuu kaasi ahaa waa tahay dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii kooiyo tobanaad ee dhegaysiga dhigaalada فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqada kow iyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiimu yenbaqii an tusaxax xalqadii toddobaadkii hore waxay inoo joogtay ka sheekayntii aannu ka soo sheekaynay jiilkii koowaad ee fariidka ahaa sidii ay u fuliyeen takaaliiftii allah ee aan iyaga gaarka u ahayn balse wada saarnayd dhammaan jiilasha xalqadanna waxaan ka egi doonnaa markan takaaliifta ay u qabteen waajibnimo darteed oo aan ahayn sunnooyinka ay laasimeen naftoodana ay waajib uga dhigeen iyadoo la moodo inay waajibaad yihiin in la laasimo wixii ku yimid kitaabka allaah iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasallam allaah iyo rasuulkiisana loola noqdo dhammaan arrimaha ma wuxuu ahaa tadawuc ay sameeyeen jiilkaas oo aan lagu waajibinin in laga run sheego jihaadka waddada allaah ma wuxuu ahaa arrin tadawuc ah oo aan lagu waajib yeelin si dhab ah loo xaqiijiyo micnaha ummadnimada oo ay ka mid tahay bulshada oo dhexdeeda iskafaalo qaado walaaltinimada dhabta ay u dhexaysa mu'miniinta iskukaashiga samafalka iyo allakacabsiga xurmada hantida dhiigga acraadda iyo ilaalinteeda dhammaan arrimahaasi ma waxay ahaayeen tadawuc aan lagu waajib yeelin jiilkii hore in waaqic ahaan dhulka lagu xaqiijiyo cadliga rabbaaniga ah ma wuxuu ahaa tadawuc aan lagu waajib yeelin in lagu sifoobo akhlaaqiyaadka laa ilaaha ila allah ma wuxuu ahaa arrin sunno ah oo aan lagu waajib yeelin oofinta ballamaha ma waxay ahayd arrin sunno ah oo aan la isku farad yeelin maankooduma waxaa ku jiray in acmaashan ay qabanayaan ay dheeraad ka yihiin asalka iimaanka iimaankana uu naftooda iyo noloshoodaba ku xaqiiqoobay mujarad ay la yimaadeen rumayn iyo ikhraar yayba samaynin shay ka mid ah dhammaan arrimahaas mise waxaa naftooda buuxinayay sidaba ay ka barteen kitaabka allaah iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu istaagidda takaaliiftan ay tahay waxa ay keensanayso in la rumeeyo laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah markaas kadibna qaabgudashadana ay uga saramarayeen iyagoo allaah ugu dhowaanaya ma wax la qaadan karaa in waaqica camaliga ah ee islaamka oo idil uu dheeraad ka yahay asalka oo aannu soo gelaynin asalkaasi marka maxay tahay qiimaha ay leedahay diinta maxayna tahay muhiimadda ay u leedahay nolosha bini'aadamka allaah ma wuxuu kutubta u soo dejinayaa rusushana u soo dirayaa waajibna uga dhigayaa sabar la sabartan jihaad qaraar natiijada salbiga ah awgeed ee ku dhuumaalaysanaysa qulubta kuna qarsoomaysa damaa'irta waxna aan ka beddelaynin waaqica nolosha dadka xaqna aan xaq ka dhigaynin baadilna aan suulinaynin macruufna aan toosinaynin munkarkana aan burinaynin ma arrintaas darteed ayaa ummaddan loogu soo saaray adduunyada allah wuxuu qur-aanka ku leeyahay كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
ma wax la qaadan karaa in hadafka ugu weyn ee soo saarista ummaddan uu ahaa arrin iska dheeraad ah bimacnaa haddii uu xaqiiqoobo ama aannu xaqiiqoobin uusan raadku lahayn asalka ama waxay leeyihiin isku xirnaanshiyaha laa ilaaha ila allah iyo waxay keensanayso wuxuu gaar ku ahaa jiilkii saxaabada ridwaanullaahi calayhim kuwa gadaashooda yimidna aannu waajib ku ahayn camalka haddiiba ay xaqiijiyaan rumaynta iyo qiraalka ma jiraa nas ama mandiq odhanaya jiil mucayan ah ama shakhsiyaad gaar ah ayay habboon tahay inay ku dhegnaadaan waxay keensanayso laa ilaaha ila allah halka kuwa ka soo harayna aanay korka ka saarnayn waxaan ka ahayn inay qulubta ka rumeeyaan kelimaddaasi afkana kaga dhawaaqaan inaannu jirin alle xaq lagu caabudo oo aan allaah ahayn muxamedna uu yahay rasuulkii allaah oo markaasoo haddii ay ku dhawaaqaan kelimaddaasi iyagoo rumaysan la leeyahay wixii laga rabay oo idil waa laga helay qofna uma sugnaan in intaa kadib uu wax kale ka codsado haddiise ay naftooda tusto inay sameeyaan wax ka mid ah waxyaabaha ay keensanayso laa ilaaha ila allah waxay arrinkaas ku leeyihiin fadli haddiise aanay samayninna wax eed ah kuma lahan oo iimaan xaqiiqadu waxay tahay jiilkii hore wuxuu isku taagay xaqiijinta waxyaabaha ay keensanayso laa ilaaha ila allah marka la tilmaamayo naftooda iyo waaqica noloshooda si fariid ah oo aan ku soo noqon mar kale taariikhda halka jiilashii xigayna ay bilaabeen intii lagu guda jiray qarniyadii dheeraa inay si tartiib tartiiba uga baxsadaan waxyaabaha ay keensanayso laa ilaaha ila allah heer ay ku sigteen inay ka baxsadaan gebi ahaanba muqtadayaadka kelimaddaasi laakiin kama dhigna in sababka arrinkaa keenay uu ahaa in jiilkii hore ay saarnaayeen waajibaad gaar ah oo aan laga rabin jiilasha soo haray mana ahayn sidoo kale sababka arrinkaasi in jiilasha xigay laga cafiyey waajibaadkii la duldhigay jiilkii koowaad balse waxay ahayd in duruubta ku hareeraysnayd barbaarka jiilkii koowaad ay ka dhigtay jiilkaas ku keli noqday taariikhda wuxuu xaadiray jiilkaasi jaahiliyadda kadibna wuxuu xaadiray islaamka markaas buu dareemay nimcada rabbaaniga ah wuuna weyneeyey weynidii ay lahayd isagoona ku dadaalay rasuulka sala allahu calayhi wasalamna wuxuu ahaa mid dhexdooda ku nool oo ay diinka uga qaadanayeen si toosa hortiisana way ku tarbiya qaadanayeen markaas bay gaareen halkii ugu sarraysay ee saramarka basharka waxaa intaa dheeraa waxay barbaarinta cusub ku samaynayso nafta taasoo ah inay himmada iyo awooddaba gaarsiiso darajaadka ugu sarreeyey waxaa sidaas ka duwanaa jiilkii dhashay dhismaha markuu dhammaaday kadib sidaba jiilka gacmihiisa ku dhisa dhismaha kuna daala taagiddiisa uu u yahay mid aad ugu dadaala inaannu gaarin waxyeelo halaysa quruxda dhismaha duruufaha oo kulmay ayaa ka dhigtay in jiilkaasi fariidka ah uu ka gaaro dhaqangelinta waxyaabaha ay keensanayso laa ilaaha ila allah meeshaa saraysa ee aanay gaarin jiilasha isaga ka soo haray amaa waajibaadka soo ma ahan waa isla waajibaadkii waa isla iyagii oo ay koobsadeen kitaabka allaah iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam ama uu istaagidda waxay keensanayso laa ilaaha ila allah wax cilaaqo ah lama lahan jiil gaar ah ha noqdo jiil hore mid dhexe iyo mid dambe intuba waxaan u imaanaynaa ambaqaadka ugu dambeeya waxaan isweydiinaynaa suuragal ma tahay waaqica basharka in uu wax un rumeeyo kadibna habdhaqankiisa xagga waaqica oo idinlah uu ka duwanaado ama uu buriyo waxaas uu rumaysan yahay waxaa jiri karta hal xaaladood oo keliya taas oo ay garanayaan kuwa ku mashquulsan daaweynta cudurrada nafsiga ah taasoo ah kala tagsanaanta shakhsiyadda kaasoo qofka xanuunsan uu yeelanayo laba shakhsiyadood oo mid weliba tan kale ay ka baxsan tahay waxaad moodaa inaanay jirin wax xiriir ah oo u dhexeeya tusaale mid waa shakhsiyad khayreed midina waa shakhsiyad shareed wuxuuna qofka xanuunsan labadaasi xaaladood isaga kala dhex gudbayaa isagoo ku jira xaalad cakiran oo aanu maamuli karin waana xaalad jiro oo qofka sidaas ah ay ka dhacayso waajibaadka iyadoo ay sidaa tahay xitaa isla xaaladdaas waxay tasarufaadka la socda ee ay soo bandhigayso ama ay ku tusinayso bimacnaa habdhaqanka camaliga ah uu ka tarjumayaa xaaladda nafsiga ah amaa xaaladda ka soo qaadka ah waa in qofku ku jiraa xaaladdiisa caadiga ah bimacnaa xagga wacyiga iyo doonista gudaha naftiisa waxaa jira arrin uu rumaysan yahay kadib dhammaan habdhaqannadiisa kama soo muuqanayso hal arrin oo ku tusinaysa iimaankaas ku qorsoon damiirkiisa kuma jirto xaaladda qahriga ah ee waajibinaysa in si dhammaystiran la isaga qariyo indhaha cadowga waa xaalad mustaxiil ah marka laga hadlayo nafta basharka taariikhdana ma jirto qof ay horay ugu dhacday arrinka dhab ahaan ay suuragal tahay in la arko waa in qofku uu wax cun rumaysan yahay haddana habdhaqannadiisa qaarkood laga arko inay khilaafsan yihiin waxaas uu rumaysan yahay taasi waa xaalad dabiici ah bal waaba xaaladda ugu badan ee habdhaqanka basharka balse ma dhacdo sabab la'aan lamana weynayo wax ku tusinaya arrimahaasi amaa asbaabaha waa iilashada ku jirta nafta basharka oo mar weliba doonaysa inay ka baxsato waajibaadka iyadoo ay ku riixayaan dawaafic ku jirta nafta sababtoo ah takaaliifta sida muuqata waxay xanibaysaa raqabaadka iyo doonista qofka ha noqoto inay xadido qadarka raqabaadkaasi ama halka ay ku soconayso marka nafta basharka waxay u janjeeraysaa inay ka baxsato waajibaadkaasi xilliga ay u iilanay inay ajiibto raqabaadkaas dawaabid la'aan laakiin waxaa soo haraya hal arrin oo laga arkayo diraasaadka nafsiga kaasoo ah in iimaanku yahay fitro waxaana nafta basharka lagu abuuray inay wax un rumayso kaasoo xanibaya raqabaadka xadidayana qadarkeeda marka raqabaadkuma noqonayaan kuwa xargaha goosta xilliga uu jiro iimaan marka loo eego qadarka laga qaadanayo si la mida sida dhacda marka aanu jirin iimaankaas habdhaqanka waaqiciga ah ee insaanku wuxuu noqonayaa natiijada awoodda iyo dawaabidda ku dhex shaqaynaysa naftiisa wuxuuna noqonayaa mid aad u ajiibaya waxyaabaha uu keensanayo iimaankaas ama mid ka fakanaya muqtadayaadkaasi iyadoo ku jaango'an xaddiga awoodahaas iyo dawaabidda oo wada socda xaaladda insaanka fardiga ah ayaa kala duwanaan karta ilbiriqsiba ilbiriqsiga kale iyadoo ku jaango'an kala duwanaanta maqaadiirta oo u dhexeeya tan iyo taas laakiin natiijada iimaanka ma noqonayso mid ebera xaalad kasta oo lagu jiro markaasoo helitaanka iimaanka iyo weynayntiisaba ay noqonayaan kuwa siman taasi waa dabiicada nafta basharka sidaa darteed culimmada ka iftiin qaadanaya nuurka allaah waxay yidhaahdeen iimaanku wuu kordhaa wuuna nusqaamaa wuxuu ku nusqaamaa macaasida wuxuuna ku kordhaa daacaadka shaki la'aan diintuna waa mid wax qaydaysa oo wax xanibaysa ha noqoto inay qayddo qadarka la isaga ogol yahay raqabaadka ama inay xadiddo masaarkeeda allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay تلك حدود الله فلا تعتدوها mar kale allaah waxa uu leeyahay تلك حدود الله فلا تقربوها
allah wuxuu xadidayaa xuduudda uu qofka insaanka ah ajiibayo baahidiisa ay ku xidhan tahay jiritaankiisa waxaana soo koobtay aayaddan sharafta badan زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة الْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ
allah subxaanahu wa tacaala mar kale waxa uu leeyahay يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
waxaa kalou allaah uu leeyahay ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم
wuxuu kaloo allah xadidayaa masaarka iyo jihada ay ku soconayaan rabitaanka iyo baahida qofka dhammaan xalaasha iyo xaaraamtana waa xayndaabyada ay diintu dhigayso waddada shahwaadka si loo jaangooyo qiyaasteeda ama loo xadido masaarkeeda iyo jihadeeda waxaa intaa dheer waxaa jira takaaliif kale oo xanibaado nooc kala ah hordhigaysa waddada shahwaadka islamarkaana xadidaysa miqdaarkeeda waxaa ka mid ah salaadda sakada soonka xajka akhlaaqiyaadka laa ilaaha ila allah iyo midka arrimahaas oo idilka sarreeya oo ah jihaadka waddada allaah shahwaadka ama dawaaficda allaah kayaanka basharka ugama yeelin dheeldheel allaah waa uu ka sarreeyaa ciyaar ciyaar sidoo kalena allaah xeendaabyada uma uusan dhigin waddooyin hadafla'aan ah wuxuu allah subxaanahu wa tacaala ogaaday in howsha loo abuuray insaanka ah inuu qaliif ka noqdo dhulka ay u habboon tahay waxyaabo insaanka ku riixa inuu shaqeeyo dhaqdhaqaaqo wax soo saaro si loo camiro dhulka arrinkaas ayaana ah mid ka mid ah aadaafta laga doonayo basharka awoodna u siinaysaa inuu sii joogo dhulka allah waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
waxay kaloo ka mid tahay wasiilooyinka raaxada ee allaahuu insaanka ugu qadaray dhulka isla wakhtigaas waxay kaloo tahay imtixaan iyo jarribaad uu allaah u abuuray insaanka amaa xanibaadda iyo dawaabidda wuxuu allaah ogaaday inay lama huraan u tahay jiritaanka basharka si uu ugu istaago howsha loo igmaday ee ah inuu maamulo dhulka in si buuxda loo ajiibo dawaaficdaasi ama shahwaadkaas taasoo ka gudbaysa xuduuddii aaminka ahayd waxay halaag iyo mafsado u tahay insaanka waxayna ka leexinaysaa rifcadii ama derajadii saraysay ee allaah u qadaray insaanka wanaagsan kaas oo allaah u abuuray qaab wanaagsan si suganna uga soocan xayawaanka taasoo sabab u noqotay in loo diyaariyo insaanka inuu qaado ammaanada ay diideen inay qaadaan samaawaadka dhulalka iyo buuraha iyagoo ka cabsaday inay qaadaan sababo ku aadan inaan loo diyaarin balse insaanka ayaa qaaday الكتاب الكريم halkan ayaan ku joojinaynaa xalqada kooyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiimu yembagii an tusaxax ama haddii aan si kale u nidhaahno mafaahiim ay habboon tahay in la saxo xalqadan midda xigta ayaa noo ballan ah sidaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فهيم ما فهيم
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaannu ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka caalamulyoom sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh